kuna soo dhawaada barnaamijka caweyska washington iyo caawa oo uu marti igu yahay fanaanka axmed gaashaanle oo ka mid a fanaaniinta soomaaliyeed kuwoodii ugu horreeyey ee markii ay qurbaha yimaadeen bilaabay in ay heesaha qaadaan heesaha ay fanaaniintii waaweynayd iyaga ka horreeyey ee soomaaliyeed ay hore u qaadeen markii dambena nasiib u yeeshay inuu qaado heeso uu isagu leeyahay caawa ayuu barnaamijkan uga sheekayn doonaa waa caawa iyo caweyska washington axmed gaashaanle ku soo dhawow marka hore barnaamijka caweyska washington iyo v o e daba waxaan rabaa horta intaadan dadka isu sheegin marka hore waxaan rabaa bal barnaamijka caweyska iyo guud ahaan v o e sidaad ugu xiran tahay iyo haddii ay jirto wax aad naga xusuusin karto waxyaabaha v o e da kaasoo gaaray xaggeeda maasha allah wariye cashcud aad baan ku salaamayaa adiga iyo dhammaan bahda v o a da ooaan ku leeyahay asxaab fara badan ood adiga iyo wariye mascade iyo maxaan ku idhaahdaa asxaab fara badan oo kale aan kuleeyahay waa salaamaya dhammaantiin waxaan ahay nin aada ugu xiran bahda v o a aadna u dhegeysta idaacadaha ama idaacaddiina waa gartay marka waxyaabo aad na xusuusin karto ma jiraa oo dhinaca v o e da kaa soo gaaray
absolutely waraysi waxaa jira waa dhaweytaan aad iyo aad uga helay waan aad u xiiseynayey oo aad wareysanaysay fanaanda caasha di magaca maxayd caasha caasho cabdow raal noqo caasho cabdow caasho cabdow aad baan waxaan uga helay waraysigeeda iyo fankeeda iyo adiga qudhaada aqoonta sare ead u leedahay fanka iyo qaabkaad u waraystay aad baan u jeclaystay waa dhaweytaan dhegeystay marka waa idinku xirnahay dhammaantiin waa salaamaya oo labiiyo toban sano ka hor u ahaa intaas muddada kugu soo jiray
aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad aad aan ugu xirnaa intaas laba kun iyo labiiyo tobankiina aan jeclahay ha xiliyadaasna waa dhegeystay mar waa dhaweytana waa dhegeystay maasha allah ha saas uu wareegaya marka isagoo socdu mar kale kusoo galay waa ta waa maasantaa mar kale soo dhawow axmed gaashaan axmed gaashaanle halehow waxaan rabaa waxaan rabaa waxaa tahay soomaalida muddo dheer ku nool qurbaha gaar ahaan dalka maraykankaad ku nooshahay dadkii ugu horreeyey ama gur kooxihii ugu horreeyey ee heesaha ku soo qaaday dibadahana waad ka mid tahay bal haddaad dadka isxusuusiso heesihii kuugu horreeyey ee aad ku soo qaaday ama aada qaaday markii aad aada qurbaha timid iyo wixii kugu riixay inaad heesaha soo qaadaba haddaad isuka ay raaciso maasha allah mar kale mahadsanid wariya caasha fanka runtii qurbahan ku bilaabay special gobolka minnesota xilli hore dhowr iyo labaatan sano ka hora anoo runtii maaragtay fanka aada u jeclaabaan nasiib u yeeshay dad fanaaniina oo iga waaweynaa oo ugu horeeya abwaankeedii allah u naxariistay maxamuud cabdullahi ciise sangub iyo abwaaniin kale oo runtii ku noolaa waagaas minnesota dadkaas ayaa igu dhiirigeliyey xilligaasaan fankii bilownay fanaaniintu waa yarayd waagaa dad yar baa joogay marka waxaynu badbaadinay waagaas jiilkeenna oo aanu isku waktiga ahayn inaynu dhaqankeennii heeseennii fankeennii halkiisii kasii wadno marka maasha allah wakti badan baan ku jiray oo marka waa inkastoo hadda waxyar sidii hore aan ka yara gaabsaday laakiin wakti badan baan soo halgamayy xagga fanka marka koox ahaan maad u gasheen oo koox isu xilqaantay in fankii markii qurbaha la yimid ay halkiisa kasii qaadaad ka mid ahayd mise adigaa si shaksiya u jeclaaday inaad heese qaad qaaddo wallaahi intii hore shaksi ahaan ayaan usoo galay oo soola aan u heesi jirnay waa dambe aday dhowraan gooran dhowr iyo toban sana aan maaragtay keli heesay waa dambe koox baynu samaynay oo taleex baan la yidhaahdo oon anigu sameeyey oo maxaan ku idhahdaa ka heesi jirtay minnesota adiga muddo aan waagii dambena runtii wadankan caqabado badan baa iska jiro waxawaaye koox way adag tahay in qurbaha lagu hayo ama lagu sameeyo ama lagu hayo marka waynu samaynay waa iswaa dadaalay waxyaalo badanoo wanaagsan baynu qabanay inaynu life u heesno aynu maaragtay fanaanin isku keenno waagii dambena waa laga wada caajisayoo waynu waynu ka kala tagnay laakiin ya marka kooxaan baan u heesi jirnay mar dambe
marka heesahaas kuugu horreeya aad qaaday tusaale ahaan markaad qurbaha timid waxaa laga yaaba marka qurbahaha la yimaado tallaabooyinka qofka uu qaado caqabadaha uu la kulmo waxbay soo xusuusiyaan marka ma jiraan ama ma jirtaa hees ka mid ahayd heesihii xilligaas aada qaadday oo mar walba kusoo xusuusisa waayahaagii kuugu horreeyay aad timid maraykanka
mahadsanid mar kale horta fanka xilligeenu maaragtay waktiga aan ka hadlayo technologiga ama musiishinada ama fank sida hadda uu yahay alka ma ahayn caqabada iska jira xagga maaragtay fanka oo aada u yaraa dadka waxtuma oo kale aada u yaraa dad yar baa ka joogay dadkii ka joogayna waa iska maarata kuwa iska dhibaato badan yahay hese waxaynu qaadi jirnay marka dadkii horea fanaaniintii horea ay lahaayeen marka heeso waxaa jira marka waagaas aanu aada u qaadi jiray ama aan kusoo caanbaxay oo ay ka mid yihiin maarata fanaaniinteenii hore heesahooda marka mana xusuusin kartaa mid hadday kuu suuro galaysa hadda yes waxaan ku xusuusinayaa hees uu qaadi jiray allah u naxariistee cumar dhuule oo ahaa fanaaniinta fanaaniinta soomaaliyeed guud ahaan waan jeclahay si gaara cumar dhuule hees uu leeyahan qaadi jiray waxaan dhihi waxay lahayd ohay waalumo qofad baanaho hirbilaacaye hafad baanaho hirbilaacay inaanahay habin iyo inan hiboyn kula hawl yarayn kula hawl yarayn aan kala hubsado qaar kaloo noocaasa qaadi jirnay oo fanainta hor lahaayeen waaw waa hees cajiiba oo heesaha cumar dhuule aadka maaragtay taabashada ama damaqa u leh ay ka mid tahay marka ma ujeeddaad u qaadaysay mise waa laxanka iyo jawigaad ku jirto unbaa isu kaa wallaahi uje ujeeddo kale ma jirana dhegeyso cumar dhuule un baan maaragtay maasha allah iska jeclaaday heeska iyo heesa noocaas oo fara badan maasha allah waxa ujeeddaa kale ma jirin waa yahay waa ka gudbaynaa marka waxaan rabaa caawa in aad waraysigan aan si gaara ugu soo qaadanno saddex hees oo heesihii adigu aada qaaday ama ha lagaaga horreeyo ama adi ha laguu sameeyo saddex hees oo ka mid a heesaha aada qaaday ee aada ugu jeceshahay ama ka mid a kuwa ad ugu jeceshahay inaan caawa barnaamijkan caweyska dhegeystayaasha la wadaagno tan ugu horreysa maxay noqonaysaa maasha allah ta ugu horreysa waxay noqonaysaa hees la yidhaahdo masaafo oon anigu leeyahay uguna jecelahay heesahayga marka waxay u dhacaysaa iyana masaafada aad jirtiyo maqnaantaadii fogida sariirtiyo guriga madhan intay murugiyo xanuun xanuun xanuun ibadeen ma yaraa maasha allah taas waa masaafo marka masaafo adaa qaada dabcan laakiin ma adigaa sameeye mise abwaan ayaa kaa caawiye erayada waxaa beraheeda lahaa abwaan saaxiibkaya oo hadda ku nool canada oo salaamaya sahal cabdulaahi buulle marka anigana qaadan maasha allah waxaan kaloo idin soo xulayaa hees la yidhaahdo dhoof oona idina aniga leeyahay isla waxaa sameeyey abwaan sahal cabdulaahi buule laxankana anigaa sameeyey waxay u dhacaysaa sida tan dhuuftaye sidee tahay dhulnabaada ma joogtaa dhaarag iyo nimciya khayr dhibyaraan ma nuushahay yana ka soo dhacaysaa
xiliyadii hore waa markaad waddankaa soo gashay miya heesaha sida
wa waa dambe waa dambe may waa dhow waagaas dee heesa bilaqeynu qaadi jiray laakiin waagii dambaynu dee fanka soomaaliyeed suugaanta soomaaliyeed ee ballaaran waa inaad waxaad leedaha ku darsataa soo maha bililiqaha dhihina heesaan ku alamintayn jirnay de ugu diyaar garoobeyna ku ku alamintayn jirnay absolutely absolutely absolutely marka waa dambaan marka fanka soomaaliyeed ee ballaaran baan waxaan isiri wax ku darso waxaad leedahay marka dhowr heesoodaan leeyahan kusoo darsaday maasha allah ay ka mid yihiin labada hees iyo heesata kale waayahay axmed gaashaan heesaha afka maygana waad qaadaa aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad waa luuqadaydii oo runtii maaragtay waa u dhashay inkastoo aan aad wax umahayaan ku sheekayn karayn laakiin waa fahmayaa ninety nine percent one hundred percent waa fahmayaa waa jeclaan lahaa inaan aqaan maxaan ku idhaahdaa ku hadalkiisa si fiican saan u fahmaya aawish inaan u aqoon lahaa ku hadalkiisa laakiin waad kartaa ama kuguma adka inaad tidhaahda afkii aayo waay may may may iguma adka iguma adka waa waa ku hadli karaa laakiin isku xirkaanan isku xiri karayn waayahay jeclaan lahaa maasha alla waayahay marka haddaaba fahmayso intaas malaha kaa badan bal mid ka mid a heesaha afka mayga ee aad qaadid iyadana dad caawa barnaamijkan nagu maqashiiso maasha allah heeska waxaa la yidhaahdaa af arlaabi waxaa sameeyey abwaan isna maraykanka jooga oo la yidhahdaa abwaan cali iidow afqamuu shuruguu ahaa iluku fiirsadaa afluku aamin beeli ishaarta darawsangaa ahaa afko ibtira i ibaara aragiya ahaa maasha allah waa inaasa soo dhacaysaa heesta marka waa calaacal oo afkay u oynaysaaba laftarkiisa afka luqadda ayay leedahay hala xoojiyo hala qoro luqaddaa hadlaysa heeska olajeedadiisa maasha allah abwaanaan aada u salaamayo oo runtii aad nin wadaniya luqaddana aad maxaan ku idhahdaa u dhiirigeliya oo heesa ka sameeya ayaa maxaan ku idhahdaa sameeyey waana salaamaya abu cali iidow marka heesahan oo afka mayga aad qaaddo ma mid keliya mise way way badan yihiin
isla hees kalaa jira oo runtii isla abwaanka uu sameeyey oo iyana maxaan ku idhaahdaa la yidhaahdo magaceeda lambo mooradii usi maamule ninba gurigiisa isagaa u taliya waka ha hees la yidhahdaa jirta iyana lambo mooradis usi maamule langba meertodis usi maamule munfasisadee la muraadiyey magaakin weli hees liyaadaa jirta iyana maasha allah isla abwaankaa sameeyey isla abwaankaa sameeyey abu cali iidow marka bal qaybtan caaw waxaan rabaa dhowrkan heesaad soo qaaday masaafo dhoof arlaadi iyo midda kale haddaad qaadaysay iyo heestii cumar dhuulle allah u naxariiste ee aad ku alaminteyn jirtay intaadan fanka aadan tooska usoo gelina heesaha leedaha aadan qaadin ma jirtaa hees aad isleedahay way mudan tahay caawa inaan barnaamijka dhegeystayaasha aan uga tagno oo aada isleedahay ama adiga kuwa safka hore kuugu jiraa absolutely absolutely waxaan jeclaan lahaa guud ahaan dhegeystayaasha inaan la wadaago heeska la yidhaahdo masaafo oo runtii hees aad dadku u yaqaanaan ama heesahayga dadku had iyo jeer markay arkaan heeskaa ninka qaadamaadaa waxna yidhaahda heeskaasaan u doori lahaa maasha allah waa tahay aad aad mahadsantahay axmed gaashaan waana ku faraxsanahay barnaamijka caweyska washington inaad caawa nagula caweysay aad aad mahadsan tahay sidoo kale wariyacaasha adiga iyo guud ahaan idaacadda v o a waa salaamaya idinkana waa mahadsantihiin thank you barnaamijka caweyska washington ee caawana intaas ayaan kusoo xirayaa intaan mar kale kulmayno haddii aan la idmo waa caashi ibraahim aadan oo idinle sidaas iyo nabadgelyo afshejaro umshedere oo inamine afkisho eren asar dhumi etahayne warawaka amiya af amuu shuruugo ahaa iluku fiirsadaa afluku aamin beeli af amuu shuroogoo ahaa iluku fiirsadaa afluku aamin beeli shaarta daraabsana ahaa afko aararoogoo abaar la sheeniya afko ariri aushe adiyo